bismillahi الرحman الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlihi وصaxbihi وslm aجmaعiin ama bacd mowduuca sida loo sheegay wuxuu ku saabsanaan doonaa albuyuuc اlmanhiyu canha sharcan buyuucda la reebay sharci ahaan waxa ay yihiin iyo qaababkii loo reebay ayuu ku saabsan yahay mowduuc ilaahay subxaanahu watacaala guud ahaan buyuucda dadka muslimiinta ay ku wax ku kala gataan waa uu noo xalaaleeyey oo asal waxaa u ah xalaal ama yacni banaanaansho in wax lagu kala gadan karo wixii daliilku uu reebay ma ahane qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi wa axalla allahu lbayca wa xarama aribaa ilaahay beyca ayuu xalaaleeyey ribadana waa uu xarimay xaqiiqada beyca ama yacni beyca xaqiiqa ahaan waxa uu yahay waxa weeyaan naqlu milkin ila algayri bithamanin wa shiraau qabuuluhu milki qof shay ou lahaa milkiyad ou lahaa inuu wareego qof kale uu ku wareego bithamanin lacag ama qiimana uu ugu wareego qofka kale kaasaa beyc la yidhaahdaa shaksi milkiyad wax uu u lahaa inuu ka wareego shaksi kale uu u wareego waxa uu ku wareegayana ay tahay lacag ama thaman ama qiimo iyo wixii wax la bixiyey ay tahay wa shiraa-u qabuuluhu gadashaduna waa aqbalitaanka la aqbalaya taas marka albeycu washiraa sidaasay kale yihiin xaqiiqada beycu marka waa saas haddii adiga aada lacag wadato nin kale wax ou lahaa ayaad lacagtii siinaysaa waa ka qaadanaya wixii marka xaqiiqadiisu waa taasaa xikmada beeca loo jideeyey ama allah subxaanahu watacaala uu u jideeyey waxa ay tahay dadka baahidooda ayaa waxa ay ku xiran tahay qofba qofka kale gacantiisa waxa ku jiro ayuu soo fiirinayaa ee u yaa dan ama baahi uga jirtaa sida qaalibka ana qofku masi qof walbaa wixii uu haysto ciddii uga baahata ha iska siiya haddii la yidhaahdo naftiisu ma jeclaanaysa isaga laftirkiisii baahi buu u qabaa marka sidaa darteed buu ilaahay wuxuu noo jideeyey wax kaasina uu raalli ku noqon karo kana looga qaadan karo wixii uu haystay waana albeyc walidaalika ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatili ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum maalkiina si xaqdarro ah ha iskaga cuninina dhexdiina ilaa inay ganacsi aada raalli iskaga tihiin mooyaane tijaaro yacni ama beec ama ganacsi raalli ah isaga tihiin mooyaane si kale waxaa ku kala qaadanina sidaa buu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala marka xikmada loo jideeya waa taas baahida qof walbaa qofka kale waxa gacantiisa ku jira oo u qabo oo badan iyoiyo qofkii waxa haystay oo inuu mar walbaa bixiyo oo bixi la yidhaahdaa ay ku culus tahay ayaa marka waxaa xikmada beeca loo jideeya taas weeyaan marka in qofkan gacantiisa waxa ku jireed u baahan tahay ka qaadato laakiin aa uga qaadato qiimo ama lacag ama wax isagana uu u baahan yahay marka dadka gacmahooda waxa ku kala jiraa ayay baahi iskugu kala qabaan tan kale waxaa ku jirta beeca yacni jidayntiisa rifqi addoommada dhimrin ilaahay subxaanahu watacaala addoommada oo u dhimrinayo ayaa beeca loogu jideeyey iyo tacaawun yacni noloshooda waxa ku saabsan inay iskugu kaalmaystaan inay iskugu kaalmaystaan waxa dhexdooda ku yacni noloshooda waxay midba midka kale kagaugaga baahan yahay haddaan sidaa la yeeli lahayn waxaa dhici lahayd qofkan qofka kale marka gacantiisa waxa ku jira uu u baahan yahay xoog inuu uga qaato ama inuu baryo uga qaato labaduna wax fiican maaha xoog inuu uga qaataana ma wanaagsana maalin walbaana ruux gacantiisa inuu u hoorsado oo uu baryo ma ma ahan iyadana nacam sidaa darteed marka mana ku sabri karo qofka hadduu iska daayo baahida qofkan ou qabo waxaan qofka kale ou haysto oo u qabo haddaan beec la jiday lahayn saddex unbay mid ahaan lahayd imaa inuu xoog uga qaato imaa inuu tuugsi uga qaato ama inuu inta iska sabro ou dhinto shayga isagoo u baahan islaamku marka wuxuu jideeyey hab tabaadulo wax laysku weydaarsado oo beec la yidhaahdo taana marka waxay kamid tahay min maxaasin alislaam islaamka wanaagiisa ayay ka mid tahay culimada islaamkana way ku dareen maxaasinul islaamka wax ka qoray sida albukhaariyu alxanafi oo kale xujat ullahi albaaligana waxyaabahaas xikamkaas oo kale wuu uga hadlaa asheekh waliyullaahi dahlawi raximahullah dhinaca kale beeca ama yacni wax kala gadashada qofka haddii uu si fiican u hagaajiyo waa s wax jannada lagu galo isaga laftirkiisa nacam oo yacni ruuxa ganacsadaha ah ee suuqa ku jiro ma ahan keliya jannada inaan u aragno dariiqa jannada lagu galaa inuu yahay wax kooban oo aada iyo aada u yar ma ahane duruq fara badan ayaa jannada looga imaan karaa nin walbaana jihada iyo qeybta uu joogo haddii uu daacadnimo iyo sidii ilaahay faray wixii uu ka amray uu ka sameeyo jannadii ayuu ku gelayaa sababahaas nacam sidaa daraaddeed marka beeca wuxuu ka mid yahay wanaagsani waxyaabaha jannada lagu gala ayuu ka mid yahay awalan qofka marka uu tijaaraysanayo danaha muslimiinta ayuu yacni wax ka qabanayaa oo baahidii dadkii muslimiinta intuu meelo kale uga keeno meeshay joogeen u keenayaa marka hadduu ku ajeer tirsado waa muslimiintiioo kaalmadooda oo ku jira wallahu fii cawni lcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih tan kale ee waxaa weeyaan iyadana baahida qofkii xoolaha ama waxa uu ka helo waa sadaqaysanayaa ilaahay jidkiisiibuu ku bixinayaa oo waxaa dhacayso inuu ehelkiisiibuu ka masruufayaa taasna warka waa amar alle ayuu qaadanayaayo maxaa yeelay ilaahay waxa uu nabiga sala allahu calayh waali wasalam waxa uu yidhi wabda biman tacuul cidda aada nafaqaynayso yacni wabda biman tacuul cidda adiga aad inaad nafaqaysaa ay waajib kugu taho oo biilkooda uu kugu waajibayo ka bilow oo marka aada marka ganacsanayso oo xoolaha aada hesho ama aada samayso xoolaha aada hesho ama aada yacni aada samaynayso haddaad ehelkaagiina baahidu aa ku baahi tirto amar alla ayaa qaadanaysaa intaas waxaa sii dheer imaamu lbukhaari fii saxiixihi waxa uu kusoo saaray xadiidka raqamkiisu uu yahay laba kun iyo toddobaatan iyo lix baabu suhuulati wasamaaxati fi shiraa'i waalbayc baabkaas ayuu baabaystay xadiidkii jaabir buu keenay nabiga sala allahu calayh waali wasalam inuu yidhi raxima allahu rajulan samxan idaa baaca waida ishtaraa waida iqtadaa allah u naxariisto qof yacni samxan oo yacni musaamaxo badan oo yacni sahlan idaa idaa baaca hadduu wax iibinaayo wa ida ishtaraa hadduu wax iibsanaayo wa ida iqtadaa hadduu deyn gudsanaayo nacam ruux yacni aan ku ad adkaanin oo tashdiidka iyo ciriirinta iyo iska ilaaliyo oo dadka yacni u samaaxoodo oo qof yacni aada u musaamaxo badan oo saamaxaad badan qof ah allah u naxariista ayuu yihi nabiga sala allahu calayh waali wasalam sidoo kale bukhaari isla baab waxa uu ku baabaystay baabun man andara mucsiran xadiidka raqamkiisu yahay laba kun toddobaatan iyo sideed min xadiidi abi hurayra nabiga sala allahu calayh waali wasalam waxa uu yidhi kaana taajirun yudaayinu nnaas waxaa jiri jira nin ganacsada ah oo dadka deyn siiyo fa idaa ra'aa mucsiran hadduu arko qof deyntii aan iska bixi karin oo xoogaa xaalkiisu liitoon xoola haysanin oo mucsir ah qaala lifityaanihi shaqaalaha u shaqeeyo ama wiilashiisa ayuu wuxuu ku dhihi jiray tajaawazuu canhu war ninkan iska daaya u dhaafa lacala allaha an yatajaawaza cannaa waxaa laga yaabaa annaga inuu ilaahay na daaye nacam rabbi inuuna daaye ayaa laga yaabaayo iska daaya ayuu dhihi jiray fatajaawaza allahu canhu ilaahay marka ninkaa waa iska daaye waa cafiyey oo yacni weliba riwaayaadka qaar waxay tilmaamaan ninkaasu inuu weligiis khayr ounan samayninba nacam ilaa laa ilaha illa allahu ma ahna nacam qof muslima buu ahaa khayr kale lama imaanin nacam oo maxaa khayrood samaysatay ayaa la yidhi markuu dhintay markaasuu yidhi khayr ma samaysanin yidhi ilaa annii saanaa yeeli jiray buu yidhi oo markaan ganacsanaayo qofka aan deynta iska bixi karin ma ku dhibi jirin oo iska dayi jirin riwaayaadka qaarna waxay tilmaamayaan qofka xoolaha haystana waa ka sugan jirayoo waqti buu sii jiray nacam qofkii xataa muusir oo wax haysto qur-aankana de ilaahay qofka mucsirka waa sheegayaa in loo sugto wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara marka wax jannada lagu galo weeyaan alxaafid ibnu xajar raximah llah waxa uu yidhi wa fii xadiidi albaabi waladii qablahu xadiidkan baabkan iyo kii ka horreeyaba ana alyasiira min alxasanaati ida kaanat khaalisa lilahi kufira kahiira min asayi-aat waxaa laga qaadanayaa buu yidhi camal yar haddii ilaahay dartii loo sameeyo dunuubta in lagu dhaafaba hadda ninkan tanbau sameeyey keliya dunuubtiisa o dhan baa lagu dhaafay marka dadka ganacsatada ah ee ganacsado ee beeca ku guda jiro beecoodaas iyo shaqadoodaasay ilaahay ugu dhowaa karaan oo ay jannadana ku geli karaan dunuubtoodana lagu dhaafi karaa marka qof kastaa yacni inuu jawaa jaanibka uu joogo inuu is yiraahdo waxba adiga diinta ugama samayn kartid jannana ma ku geli kartid inuu is yiraahdo oo uu sidaas u quusta ma aha xukunka beeca intaa markaan intaas xikmadii iyo tacriifkii beeca iyo xukunkiisii ayaa waxaan ujeedaa xikmaddii loo jideeyey iyo in jannada lagu galo markaan intaa uga baxno xukunka beeca uu leeyahay waa inuu bannaan yahay oo uu xalaal yahay sida ilaahayba uu yidhi wa axalla allahu lbayca wa xarama alribaa ilaahay beeca waa xalaaleeyey ribadana waa xarimay marka wa axalla allahu lbayca albayca waa beec oo dhan yaa soo gelaya beec oo dhan ilaahay inuu xalaaleeyey oo kuwan aan sheegi doonno marka maxay yihiin oo buyuucdan la reebay aan leenahay waxay culimmadu yidhaahdaan alcaamu lmaksuus weeyaan nacam cumuumka buyuucda ku jira oo dhan waa la gaar yeelay wixii daliilka uu kasoo reebo xaaraan bay noqonayaan inta kale laakiin wa axalla allahu lbaycadaasay ku soconaysaa haddii marka laba qof ay ku doodo beec qofna uu yidhaha war beecaan aada samaynaysa waa xaaraam ka kalena uu yidhaha ma ahan xaaraam midka waa xaaraam dhahayo daliilkan baa laleeyahay adiga maxaa yeele ilaahay beeca waa xalaaleeyey wa axalla allahu lbayca aya ayaa meesha taalla nacam marka qofka waa xaaraam ku sheegayo suuradaas beeca daliila isaga laga raba hadduu keeni waayo ilaahay dadka kuma cariirinin beeca waa inuu banaan yahay nacam ayb marka xukunkiis waa inuu jaa- jaa-is uu yahay oo uu bannaan yahay qowluhu tacaala waxala allahu lbaycana waa u daliil iyo qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatili ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum inaad tijaaro aada raalli iskaga tihiin mooyaane si kale maalkiina qaarkiin qaarka kale yaanay baatil ku cunin nabiguna sala allahu alayh waali wasalam waxau yihi albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa labada wax kala iibsanaysaa khiyaar bay leeyiin marka beecu inuu bannaan yahaa laga qaadanayaa nacam sidaa darteed marka buyuucda wixii sharcigu un uu reebay keliya ayaa marka buyuuc xaaraama ah nusuusta markay culummada fiiriyeen oo ay aada ugu dul wareegeen waxa ay sheegeen waxa buyuucda la xarimay in ay tahay buyuuc yacni lasoo koobi karo oo qawaacid lagu dawaabid ama yacni qawaacid lagu soo koobi karo marka qawaaciddaas keliya un baan sheegaynaa insha allahu tacaala buyuucda soo gelaysana waa ku dhex dari doonaa insha allahu tacaala kelmadduna marka saasay ahaaneysaa waxaase ka horeeyo qof kasta oo rabo inuu beec galo ama uu yacni tijaaraysto maxaa isaga laga rabaa fiqhu lbayc inuu wax ka barto yacni buyuucda xaaraamtaa inuu ogaado yaa laga rabaa nacam oo waxaa xaaraam ka ah inuu beec iska dhex galo isagoon waxba ka ogeyn wax xaaraama iyo waxaan xaaraam ahayn isagoon waxba ka ogeyn alimaamu nawowi raximahullah kitaabkiisa majmuuca waxa uu tilmaamay imaamu lxaramayn iyo ghazaali iyo uu ka sheegay cilmiga markuu ka hadlayo fardu caynka midka ah iyo midka fardu kifaayaha ah waxa uu tilmaamay inay xaaraam ay tahay qofku inuu anahu yaxrumu liqdaamu calayhi beec inuu dhex galaa inay xaaraam tahay ilaa bacda macrifati shardihi shuruuddiisa inuu ogaado ma ahani markuu ogaado kadib yaa beeca inuu gudagalo ay tahay nacam ayb saasaa marka muqadamada majmuuca alimaamu nawowi oo ku tilmaamay calaa kullin dadku marka cumarna athar laga warinayaa jiro radia allahu canhu uu yidhi suuqeenna yacni yaanu soo gelin qof aan beecii waxba ka aqoonin oo fiqigiisii iyo aan aan aqoonin maxaa yeele waxuu halis u yahay inuu ribo dhex galo ama beec xaaraana wax ku kala wax ku gato amaa buyuucda la reebay dawaabidoodu ilaa shan ayay kusoo koobmaysaa shan ayay kusoo koobmaysaa shan qeybta koowaad waxay tahay waxyaabo la reebay sababka loo reebayna ay tahay cayntooda shay ahaantooda iyaga yacni iskood ama shay ahaantooda ayay waxay u yihiin xaaraamba sidoodii waxyaabo sidooda xaaraam u ah weeyaan ama najaas weeyaan ama sidoodayba xaaraan u yihiin ayb oo waxaa ku jiro najaas ma ahan laakiin waxaa ku jira dhib diineedaa ku jiro amase dhib caqli ayaa ku jiro iyo wixii lamida nacam ayb qeyb waa qeybtaas waay waxyaaba iskood loo sidoodaba xaaraam u ah cayn ahaantooda xaaraan u ah ama najaas ha ahaadaan ama yaynan ahaanin oo la yidhi waxaas iyo waxaas lama kala iibsan karo ama waa najaas ama cayntoodaaba diintii bay dhib u tahay ama caqligii bay dhib ku tahay iyo kuliyaadkii macruufkaas ama cirdigii iyo waxyaabaas dhib ku yihiin qeybta labaad waxaa weeyaan buyuucda la reebay waa buyuuc loo reebay in ay ku jirto khiyaano waa buyuuc loo reebay harar waxaa la yidhahdaa ku jira algharar algharar waxay tahay qofkii ayaa waxaa lagu kadinayaa beecan waa la dagaa yani nooc dagid ahaa ku jirta iyo khiyaano qeybta saddexaad waa buyuuc loo reebay darar iyo dhib baa dadka ugu sugan hadda dhib diini ah ma ahan dhibkan caqli ma ahan laakiin mujtamicibu dhib u keenaa nacam si kale qeybta afraad waxaa weeyaan waa beec loo xarimay riba inay ku jirto ama ribaa looga cabsadaa sidaa darteed baa loo xarimay oo loo reebay qeybta shanaad waxa ay tahay buyuuc loo reebay marka la fiiriyo waqtiga iyo makaanka meeshaasaan wax lagu kala iibsan karin waqtigaasaan wax lakala geda karin buyuuc noocaa loo reebayna way jiraan buyuucda marka la reebay albuyuuc almanhiyu canhaa shantan unbay ku wada wareegayaan juz alimaam ibnu xasm ou alifana waa jiraa albuyuuc almanhiyu canhaa axaadiisteeda iyo ou ka ou kusoo koob koobay tan koowaad waxa ay tahay qeybta koowaad aan qabsanno oo ah waxyaabaha sidooda xaaraanta u ah oo sidaa darteed in la kala gatana loo xarimay shaygu ilaa dii cayntiisu ay xaaraam noqoto ma banaano in la kala gato qeybtaas marka xadiidkii bukhaari baa u asala ay muslim ay warinayeen min xadiidi jaabir nabiga sala allahu alayh waali wasalam waxa uu yidhi ina allaha warasuulahu xarama bayca alkhamri waalmaytati waalkhinziiri waalasnaami ilaahay waxa ay rasuulkiisu wuxuu xarimay beec khamrada beeceeda in la kala gato baktiga in la kala gato meytada doofaarka in la kala iibsado asnaamta in la kala iibsado faqiila yaa rasuula allah rasuulka ilaahi waxaa la yidhaha ra-ayta shuxuuma almeyta baktiga baruurtiisa ka waran baa la yidhi fa inahaa yutlaa biha sufun wa yudahanu biha aljuluud maqaarka iyo ayaa lagu subkadaa waxaa la mariyaa doomaha iyo waxyaabahaasaa la mariyaa dadka ayaa wayastasbixu biha annaas dadka ayaa waxay ka dhigtaan yani shumac ama wax lamidoo kale faynuus iyo wax saas oo kale way shitaan yani dadka faqaala nebigu waxau yihi laa maya huwa xaraamun beeciis waa xaaraam xataa nafcigaas hala ahaado laakiin lama kala iibsan karo beeciis waa xaaraam maxaa yeele waay ka waxaa ka dhalanaya hadhow marka in iyadoo taas dhinacaas laga soo gelaayo wixii in hadhow marka lagu tawasuc iyo wax nooca oo kale lagu sameeyo uma qaala rasuulu lah sal ly slam markaasuu rasuulka waxau yihi qaatala allahu lyahuuda ina allaha lamaa xarama shuxuumahaa yahuud allaha dilo ayuu yidhi markii allah subxaanahu watacaala uu ka xarimay baruurta yacni xoolaha waa kii ilaahay uga xarimay wacala aladiina haaduu xaramnaa kula dii dufur wamin albaqari walghanami xaramnaa calayhim shuxuumahumaa ilaa maa xamalat duhuuruhumaa aw ilxawaaya ow makhtalata bicadm marka markuu ilaahay ka xarimay shuxuumtii jamaluuhu way qurxiyeen say u qurxiyeenna waxay ahayd waa waa dhalaaliyeen waxay ka dhigeen dareere ayay ka dhigeen uma baacuuhu waa iibiyeen faakaluu hamanahu lacagtay ka heleen bay cuneen marka halkan marka xadiidkan waa usuusha waxyaabaha cayn ahaantooda loo xarimay in la kala gato xadiidkan baa u asala awalan xadiidku wuxuu tilmaamay sida alimaam ibnu lqayim zaadulmacaadka uu ku sheegay waxa uu yidhi faishtamalat hadihi alkalimaatu aljawaamic calaa taxriimi halaathati ajnaasin mashaariba tufsidu alcuquul wamaطaacima tufsidu اطibaac watugadi ghidaa'an khabiisan wa acyaanin tufsidu aladyaan xadiidkan nebigu wuxuu yidhi warkiisu saa u gaaban haddana waxa uu xadiidkan koobsaday saddex jinsi in la xarimay waxyaabo la cabo oo caqliga fasaadiyo waa khamradii waxyaabo la cuno oo dabciga qofka ka fasaadiyo oo marka yacni cunto foolxunna ah iyo waxyaabo acyaan dadka diinta ka fasaadiso intaasuu xadiidka sheegay buu yidhi markaasuu mid mid usoo qaatay ina allaha ina allaha warasuulahu xarama bayca alkhamri ilaahay rasuulkiisa khamraday xarimeen khamrada marka waxaa ku jirto waxaa soo gelaya khamrada wax kasta oo muskir ah ama cinab ha laga sameeyo ama wax kale ha laga sameeyo maxaa yele nebigu wuxuu yihi xadiis muslim oo werinaye kullu muskirin khamrun muskir kastaa wax kastee qofka sakraan ka dhigo waa khamri buu yihi fahamkii asxaabtuna wuxuu ahaa inay dhihi jireen kullu maa khamara alcaqla alkhamru maa khamara alcaqla khamri waa wixii caqliga daboolo idan marka khamrigii keliya inaad joogto mid nooc mucayana inaad tiraahdo kanaa khamriga inta kalena khamri ma ah maya wax kastoo caqliga daboolo oo qofka caqligiisa yacni sidii uu ahaa ka bedelo waa khamri bina'an calaa dalika marka khamrigii waxaa soo hoosgelaayo wax kasta oo caqliga daboolo ha ahaado yacni wax dareera oo la cabo ha ahaado wax la dhuuqo ha ahaado wax yacni siyaabo kala duwan wax laysku dura ha noqdo marka daroogadii iyo qaadkii iyo waxyaabahaas o dhan baa soo gelaya nacam waxyaabaha oo dhan ayaa soo wada gelayo nacam maxaa yeelay qofka caqligiisa imaa waxay ka dhigaan isaga dhanay daboolaan ama imaa qofkiiba waxay ka dhigayaan qof caqligiisii sidii sidiisii aan ahayno isaga dhan ba yacni iska ah qof iska hogan nacam sida yacni daroogada iyo kale waxa ay ka dhigaan daroogada siay qofka ka dhigayso kale masaalixdiisii adduun iyo midiisii aakhire inuu ku waayo khamriga ilaahay xurmadiisa markuu sheegaayey muxuu yihi inamaa yuriidu shayطaanu an yuqica baynakum alcadaawata wاlbagdaءa fi اlkhamri wاlmaysiri wayasudakum can dikri اllahi wa can الsalaati fahal antum muntahuun wixii marka noocaas laga helaayo sakrina leh waa soo gelayaan halkan marka marka in laga ganacsadaa ma banaana waxyaabahaas oo dhan wlmayta baktiga maytada marka waxaa weeyaan wax kaste ama iskiis u dhinto in la gowracin amase yacni waa wixii gowrac sharciga aan la gowracin gowraca sharcigana waxaa weeyaan waa midkay u dhamaystiran tahay qofka gowraca inuu yahay muslim ama kitaabi ninka gowracaya inuu muslim ama kitaabi uu yahay waana inuu gowraco waana inuunan marku gowracayo ugu qaylinin waxaan magaca alla aan ahayn oo yacni asnaami wax lamida unan ugu ama ilaahay keyrkii marka taa waa daka waa gowrac sharci ah wixii aan waxaa ahayn oo ama hala gowraco gowrac sharciga anyani haddaan la gowracin amase xabadaa lagu dhuftay ama meel baa laga soo tuuray ama korontaa lagu dilay kullu haadaa waxaa weeyaan waa bakti ma laga ganacsan karo nacam ama xayawaankii oo iska socdaa qeyb kamida lasoo jartay nacam baridii iyo wax lamida laga soo goostay xadiidkii nabiga waxuu ah sala allahu alayh wali wasalam maa ubiina min alxayi fahuwa mayta ama maa qudica min albahimati wahiya xayatun fahuwa meyitun wixii laga jaray meytada waxaa yani neefkii noolaa isagoo nool laga jaray waa bakti buu yiri nabiga sala allahu alayh ali wasalam meytada waxaa laga soo reebayaa laba waxyaabood waxaa laga soo reebayaa ayaxa iyo m iyo samaga malayga labadaasaa laga soo reebaya kalluunka maxaa yeele xadiidkii abi samxi ee sunanka kusugnaa wuxuu leeyahay uxilat lanaa maytataani wadamaani faama almaytataani falxuutu waljaraad waxaa naloo xalaaleeyay buu yihi laba bmayd laba bakti iyo laba laba dhiig labada marka meyto wuxuu ku sheegay ayaxa iyo kalluunka labada iyagu marka waa laga soo reebaya waxaa kaloo xadiidka ku jirtay sidoo kale waxaa kalou xadiidka ku jirta walkhinziir iyo doofaarka doofaarku marka ama hilibkiisa iyo maqaarkiisa iyo qeyb walboo kamida isaguna marka waa waa xaaraam in laga ganacsadaa walasnaam iyo asnaamta sanamyada asnaamta culimmada marka waxay soo geliyaan waxaa loo xarimay waxa ay tahay diintay fasaadina najaas ma aha iyagu dhagaxaan la taagay ee loo sujuudaya qofka hadduu saa u taabto maaha inuu nijaas taabtay laakiinse maadaama adyaanta ama diinka ilaahay asnaamtu ay fasaadinayaan ma laga ganacsan karo walidaalika marka waxaa soo hoosgelaysa sida alimaam ibnulqayim uu yiraahdo wax kasta oo diinta ilaahay fasaadiyo ama dhagax ha ahaado ama ha ahaado wax buug lagu qoray oo dadka diinkooda yacni islaamkii looga leexinayo oo gaalnimadii ama shirkigii iyo wax lamidka kutubu sixri iyo kutubu shirki kulli halkaanay soo wada gelayaan maxaa yeeley ciladii asnaamta loo reebay baa ku jirto dadka diintooday fasaadinaysaa walidaalika kutubta falsafada kuwa yacni sixirka kuwa khuraafada oo waxa ka buuxa ay boqolkiiba yacni inta ugu badani ay tahay dadka diinkooda in looga yacni looga fasaadinayo ayaguna asnaamtaasay soo hoosgelayaan halkaasay ku jiraan nacam waxyaabaha marka acyaanta la xarimay waxaa ka mid a ee xadiidkaas uunan tilmaamin baycu lkalbi eyga in laga ganacsado wadami iyo dhiigga bukhaari wuxuu soo saariy abu daawuud min xadiidi abi juxayfa rasuulka sala allahu alayh wali wasalam ana nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nabigu wuxuu reebay buu yihi can hamani lkalbi wa hamani dami wuxuu reebay eyga lacagtiisa iyo dhiigga lacagtiisa lacagta laga helo sida saxiixaana eeyaha nooc walbay ahaadaan ama mid lagu dheefsado ha ahaado ama mid aan wax lagu intifaacsanin ha ahaado kulligood lama kala iibsan karo sida raajixa ah dhiiggana waxaa laga soo reebayaa beerka iyo beeryarada sida xadiidka abisamxi ku jirtay wa ama adamaani labada dhiig falkabidu watixaal ayay ahaayeen dhiigga marka aan la kala gedo karin laba macnoba culummadu waa ku macneeyaan qofka dadka toobo toobinta sameeyo inuu lacag ka qaato ma ahan abuu cubeyd iyo saasuu ku macnaynayaa oo shaqo kama dhiga karo qofka saas saas oo kale leeyihiin laakiin hadalkaas waa laga xoog badan yahay maxaa yeele nebiga waxaa sugnaatay in la toobay ninkii toobayna oo diinaar oo siiyey nacam marka nebigu ma bixiyeen hadday xaaraan tahay nacam ibnu cabaasna saas u fahmay ibnu cabaasna sidaa ayuu u fahmay idan waxaa la diidaya waxay tahay dhiigga sidiis in looga ganacsado marka cayntiisa waa wax xaaraam taha waxa xaaraam ay u tahayna waa najaastiisa nacam linajaasatihi nacam yaan loo kala iibsan karin mararka qaar oo wadcigeenaan oo kale waaqaca lagu jiro oo kale waxaan aragnaa fii bacdi almaraat qof baa dhiiggiisa waxaa laga yaaba inu intuu shil galay oo dhiman rabo waddankii aada weliba uga jirtaa taas oo kale waxaa dhacaysa marka dhiiggiisa yacni gruubka dhiigga ee ninkaas dhiiggiisa gruubka uu yahay in naadir uu iska yahay mararka qaar naadir inuu yaha dhacdo nacam dadka qaarkood ma heli karo ehelkiisii wuu ka weynayaa dadka meesha joogaa laga weynayaa oo kale nin baa marka la yaqaanaa dhiiggii ku noo dhiig ku nooc ah oo kale leh markaasu wuxuu leeyahay haddaan halkan lasoo dhigin laba boqol oo dollar ama saddex boqol waxba ma dhiibayo dhiigga nacam allahu aclam kaasoo kale yacni muslimkii saas u baahan oo dhiman rabo ninka gorgortamaayo oo dhahaya yacni aniga dhiig uusan lacag ka baxsanin weliba oo ilaahay uu siiyeyo hadduu ku deeqo haddaan ka dhammaanayno uusan ku dhimanaynin allahu aclam sow uga baxsa sow uga badbaadaya kan oo kale nacam ayb dad dhan oo waxaa jira yacni qoran iqor buu kuleeyahay isoowac markaa hesho qof noocaas oo kale nacam waxaasoo kale aaday xun tahay habkaasoo kale loo ganacsanaa ma fiicna nacam ayb marka buyuuc waxaa ka mid a marka dhinaca labaad waxay tahay buyuuc loo reebay buyuuc yacni acyaanta qaacidada guudna waxay tahay nebigu uu yihi sala allahu alayh wali wasalam in allaha tacaala idaa xarama akla shayin xarama hamanahu o kamaa qaala sal l slam ilaahay haddii uu xarimo shay cunistiis hadduu reebo in laga kala ganacsadaana waa xaaraam qaacido guud waay marka nacam wixii xaaraam tanaawulkiisa iyo helit cunidiisa ay xaaraam tahay waxaa xaaraam ah sidoo kale in laga kala ganacsado qaacida guud oo xadiid yaana kusoo arooray imaam axmed iyo u warinayo tan labaad waxa ay tahay nooca labaad buyuuc la reebay sababka loo reebayna ay tahay algharar liajli algharar algharar waxaa weeyaan marka qofka waxa in loo duugduugo oo loo qariyo ee uunan fahamsanayn wax loo duugduugo ee loo qariyo baa wax looga gatay nacam waa bayculgharar baa la yidhahdaa muslim imaam muslim raximahullah kitaabkiisa saxiixa buyuucda wuxuu ku bilaabayba xadiidkan oo nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam can bayci lgharar ayuu ku bilaabay alimaamu alkhataabi macaalimu sunanka waxa uu yihi aslu lgharari maa duwiya canka cilmuhu qararka waxaa la yidhahdaa wixii aqoontiisa adiga lagaa duubay oodan waxba ka ogeyn wa khafiya calayka baatinuhu wa siruhu sirtiisa hoose iyo gudihiisana waxba aadan ka ogeyn ee lagaa gaday inta lagu duuduubaa lagaa gaday sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullahna waxa uu majmuuculfataawaha uu ku sheegay qawaacid nuuraaniyaha algararu huwa almajhuulu lcaaqiba waxaa yacni caaqibadiisa aan la gara karin qararkaasaa la yihahda alimaam ibnu lqayim marka qararka marka marka la joogo qaacidadiis waxay tahay haddii qararku shaygan yacni aqoon la-aanta adiga kaa hayso hadday wax yar tahay ay aada u yar tahay wixiina aan laga dhex saari karin markaasoo kale wax dhibaataa ma laha qararku nacam oo alimaam ibnu lqayim raximahullah zaadka waxa uu leeyahay laysa kullu qararin sababan litaxriim qarar kastaa sabab uma aha xaaraantinimeyn walgararu ida kaana yasiiran aw laa yumkinu lixtiraazu minhu lam yakun maanica min sixati alcaqdi yacni aqoon darada shaygan loo leeyahay hadday wax yar tahay amaba aanba si loo aqoon karaba aynan suurtagalba ahayn dhib male markaas oo kale maxaa ka mida guri baad rabtaa inaad gadato adiga guriga aasaaskiisa ma arki karti guri baad rabtaa inaad gadato aas-aaska gurigaas ku jiro dhulka hoostiisa ku jiro adiga ma ogaan kartid nooc qararaa ku jira marka gurigii soo ma garanin walidaalika kaasoo kale dhib ma laha maadaama uu yasiir yahay yar yahay haddana aysan suurtagal ahayn in la ogaado waxaani culummada waxay leeyihiin yacni fuqahadu waxay leeyihin kaasoo kale wax dhibaata a malaha oo guriga haddii la yaraha waa la qodaya aasaaskii baa lagu tusayaa de waa masuur ma suurtoobaysa naam waxyaabaha noocaas oo kale marka shaygan haddaan la ogaan karin amase waa yacni la ogaanka shayga haddaan la ogaan karin ama uuba yar yahay aada wax u yar uu yahay dhib male isaga marka taxriim ma keenayo taas oo kale suurooyinka soo hosgelaayo bayculgararka waxaa ka mid a baycu maa laysa cindaka waxaad agt waxaadan haysanin oo aad dadka ka gaddo waxaadan haysanin oo aad dadka ka gaddo imaamu tirmidi wuxuu werinaya min xadiidi xakiim ibni xizaam wuxuu yihi nahaanii rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam an abiica maa laysa cindii rasuulku waa iga reebay inaan iibiyo waxaan agteyda oolin waxaanan haysanin inaan iibiyo rasuulku waa iga reebay bukhaarina wou baabaystay baab ahaanba u baabaystay laakiin xadiidkuma uunan qorin maadaama shuruudiisa xadiidkan uunan ahayn laakiin waa xadiid saxeex ah tafsiirka marka arrintaanna waxa ay tahay cayn adiga aadan haysanin inaad dad ka gaddo way nacam nin baad waxaad leedahay masalan waxaan kaa iibiyey guri saa isa isa ah keen lacagta lacagtaa ka qaadaysaa kadib baa guri raadinaysaa waa usoo gedaysaa marka nacam ma taasoo kale ma banaana hadduu ku wakiisho gooni waayo oo ku yidhaahdo war lacagtaan hooya guri iisoo gadniyo taas wakaalaa la yidhaa waa gaar laakiin beec baad caqidaysaa anaa kaa gaday baa leeda mana haysatid adiga gurigii meelna kuma yaalla nacam soo ma garan taasoo kale waxaa kamid a oy dadkuna ku dhaqmaan ilaa xaddi maa qofkiiba waxaa dhici karta badeeco aan weliba u imaaninba qeybta dambaan laakiin taas ku sheegi doonaa insha allahu tacala qeybtaas marka iyadu waa taasa marka nin baa intaa uga soo gadaad siinaysaa alaabtii adna waxaagii baa ka reebanaysaa maya taasi nacam imaamu shaaficina tafsiirkaasuu ku fasira baycu maa laysa cindaka risaalada sida ku sugan ayb waxaa kaloo lagu macnayaa baycu maa laysa cindaka wax aadan qofkii hoo dhihi karin yaa ka gadaysaa nacam wax aadan hoo dhihi karin ayaad ka gadaysaa mathalan hadday doonto salanba ha ahaato salamku waxaa weeyaan dihnigaaga inuu ku jiro sida qaalibka waxaan inaad keeni kartid laakiin wax aad og tahay inaadanba keeni karin muddada iyo waxa lagu heshiiyey haddaad tiraa keen lacagta un keen hadday tahay maya myacni baycu maa laysa cindaka lagu daraa sheikhulislaam ibnu taymiya iyo ibnulqayim iyo saasay tilmaamayaan waxaa ka mid a albeycu qabla alqabdi waxyaabaha yacni buyuucda la reebay waxaa ka mid a ee qarar ahaanta loo reebay wixii aadan gacanta adoon kusoo dhigin oon bakhaarkaada aadan kusoo shubanin inaad dadka iibisa nacam ma banaana iyadana bukhaari wuxuu soo saaray min xadiidi ibni cumar man ibtaaca طacaaman falaa yabichu xataa yaqbidahu w yst wa fii riwaayatin xataa yastawfiyahu qof waxa uu yidhi haddii uu cunto iibinaayo yownan iibinin cuntadaa ilaa uu ka gacanta uga soo dhigo ama uu yacni isaga kasoo oofsado ibnu cabaas riwaayada muslim waxay leedahay wa axsibu kula shayin milahu wax kastana waa noocaas yaro dacaamka keliya inaa ufahamto diidaya nacam dharkii baa lamida cuntadii baa lamida ayi shay waa saas nacam shay aadan gacantii kusoo dhigin guri baa iibsatay weli furihii laguma siinin gacanta kuma soo dhigin qab marka waxaa ku qabatay waa sii gadayba nacam de ninkii waa iskala laaban karaa wuxuu ku dhihi karaa may an waa fasaqaba beecan nacam kuma jiri marka lama rabo taas ayb qabdiga marka iyo qofka waxaan waa soo qibdooday waa soo qaatay goormaa la dhihi karaa curfiga unbay arrintaas aa loo daynaya maadaama xadiidna uunan kusoo aroorin sidaas iyo sidaasaa qabdi la yiraahdaa luqadana aynan hadda wax taxdiida aanay lahayn curfiga unbaa loo celinaa nacam guryaha oo kale ninkan gurigi waa la soo wareegay goormaa la dhihi karaa haddii la dhameeyo agreementigii furihii lagu siiyo ninkan gurigii ja waa lasoo wareegay isla markii waa ijaaro kartaa markaas haddaad doonto waa iibin kartaa wahaakada cuntada oo kale waxay u baahan tahay bakhaarka in laga soo qaado bakhaarkaaga aa keensato adiga nacam adoon weli keensanin bakhaarkaaga bakhaarkii ay dhex taallo keliya lacagtaan dhiibay anaa iskale wixii maya mushkilada jirta iyadana waxaa kamid a qofkii waxaa dhici karto dekadiibaa waxaa lagu kala gadanaa raashinkii shan qofaa sii kala gadanaysa welina ma imaaninba nacam raashinkii taana waa badan tahay oo maxaa la kala gadanaa waraaqaa la kala iibsanaa nacam ninkii raashinka waa soo gatay waraaqihiis wixiisiiba wataa waa soo socdaa markabkii baa soo wado dekadii gudaheedii baa marka nin uga iibsaa markabkaasa iisoo socdo meeqo intaas hoo kiina marka nin kaleo kasii gadaa risiid unbaa la kala gadanaa marka nacam risiid iyo waraaq unbaa la kala gadanaa waxaa dhici karta markabka inuu dego yaa lacagtaas loo haystaa marka hadhow shaaricuna wuxuu ku dadaalay buyuucdan la reebay waxaa loo reebay qaarna imaa dadka inay dhib ku tahay ama imaa inay dadka calaaqadooda xumayso ilaa qofka waa ka xumaana ninkii lacagta laga qaadayo waxna aan loo keenin ayb waxaa iyadana sidoo kale xadiidka zayd ibnu thaabit nin saxaabada kamid ah waxbau iibsaday saliid iyo waxbau gatay meeshii buu rabay ribix badan baa la ii saaray yuri meeshii aan ku gatay ayaa waxaa la iigu saaray buu yiri ribix fara badan ano inaan marka gacanta ku dhigan rabo gacan gacan gelin rabo ayaa nin baa gadaal iiga yimid buu yidhi markaas ha yeelin waa fiiri zayd ibnu thaabit buu ahaa markaasuu yidhi laa tabichu xaysu btactahu meeshii aa ku gadatay ha ku iibinin buu yidhi waxaan xataa taxuuzahu ilaa raxlika ilaa aad gurigaaga geysato ama meesha adiga bakhaarka ku ah ilaa aad ka geysato cilada marka loo reebay culammadu dhowr cilay sheegaan laakiin ibnu cabaas baaba la weydiiyeyba sida muslim saxiix muslim ku sugan min daawuus baa su-aalay maxaa loo reebay baa layidhi markaasu ibnu cabaas wuxuu yidhi alaa taraahum yatabaayacuuna bidahabi wa طacaamu murjan yacni sababka waxuu ka dhigay cabdullahi ibnu cabaas ninkan marka uu boqol dollar oo wato bakhaar ou la tagay wax ku gato isla meesha isagoon kasoo qaadanin la yidhaha boqol iyo labaatan hoo iskaga tag alaabtan la yidhaha waxay noqonaysaa ay u ekaanaysaa nin boqol dollar boqol iyo labaatan dollar ku gatay nacam waana sarifkii xaaraanta ahaa waa nacam oo lacagtu hadday isku mid tahay ee ay yacni dollar iyo dollar oo kale ay tahay dollar maraykan iyo dollar maraykan oo kale ay tahay waa inaan lakala badsanin haddii lakala bedelanayo n ninkan marka lacag unbau lacag ku gatay sababto a waxaan markaa adiga qaada laakiin bakhaarkaaga aad geyso ood beec kale u samaysato waa wa waxaa weeyaan marka iyadu markaas buyuuc bay gelaysaa laakiin saan waa boqol aa nin u dhiibtay boqol labaatanna uu kuu dhiibay oo kale sidaasaa marka loo reebay ibnu cabaas saas isaga marka uu tilmaamay ee xikmad kalena waa isaga jiri kartaayo xikmadda waxay tahay ninkan weli bakhaarkiisa haddaan raashinka laga soo qaadin weli waxaa laga yaabaa in uu isbedelo oo uu wixii fasaqo warniyo igadaa yidhaahdo keni si wax ayb marka taas iyada waa taas waxaa ka mid a suurooyinka bayculqararka bayculcabdi alaabiq addoon qofka ka maqanba inaad ka iibiso malay bad ku jiro inaad tira waa kuusoo qabanaya ken waa kaa gatay nacam waxaan lama oga nacam waxaas oo dhan lama oga waxaa kamid a almaghanim qabla alqisma dagaal jihaad buu ku jiraa haniimada uu heli doono sii gaday nacam ma oga in wax la helayo in kale ma amase haniimada waa soo xasishayba waa la hayaa laakiin weli lama siinin saamigiisii ma iibin karo asadaqa qabla alqabdi ninkan zaka usoo socoto zaka ayaa usoo socota waa miskiin zakadii weli gacanta kuma dhigin maa inuu qof kale kasii gado ilaa waa inuu gacanta kusoo dhigay kadib uu qof ka iibiyo waxaa kamid a bayculqararka bayculmajhuul waxaan la garanayn in la kala gato ayb waxaa kamid a kaasoo kale baycu siniin beertan miraha kasoo go-aya shan sanaan kaa iibiyey nacam waxaad dhici karta in wax lagu kala gato habkaas hadda nacam maxaa yeele beerta waa la ogyahay ina ina inay dhalayso kuleeyahay nacam ma la ogaa karaa waxaa kastaa ku dhici karaan baycu siniin xadiis muslim kusugan wow reebay nabiga sala allahu alayh waali wasalam waxaa kamid a waxaa la yidhaha baycu listithnaa ama baycu thunaya almajhuula shay baa qof ka gaday waxbaa kasoo reertay laakiin gurigan baan kaa gaday ilaa intaas ma ahane haddaan la ogeyn intaas ma banaano waa bayculqarar laakiin haddii la ogyahay dhib ma laha oo matsalan waxaad tidhi baabuurkan baan kaa iibiyey laakiin shardi bishaan anaa wadanaayo nacam waa kaa iibiyey laakiin bishaan anaa ku shaqaysanaayo oo alaab iyo waxbaan meel uga rarana way banaan tahay xadiidkii jaabira daliilu ah fii saxiixi albukhaariy nabigaa jaabir wuxuu ka gatay ratibuu ka gatay washtarada xumlaanahu wuxuu shardistay alaabta u saaran isagu inay u saarnaato ilaa madiina laga tago nebiguna waa ka ogolaaday xadiidkii abu daawuudna wuxuu ahaa nahaa can bayci thunaya ilaa an tuclam in la ogyahay mooyaane haddii la ogyahay waa banaan tahay lagaddaan la ogeyn baabuurkaanaan kaa gatay laakiin muddaan aniga soo haysanaya muddadii lama oga maya waxaad dhici karta muddada inaad iskaba shan sano inaad iska haysato de ninkii lacagtiisa maxaa ku qaadanaysaa waxaa kamid a baycu baycu thamari qabla buduwi salaaxihi beerta intaynan miraheedu uunan soo adkaanin oo aynan soo bislaanin qof in laga iibiyo beer hadda uun miraha mirihii uu ku yaalla laakiin aan adkaanin ayaa tiri beertan miraha ku yaalla waa kaa iibiyey ma banaano sababta waxaa dhici karto inay baaba-do waxaasoo dhan bayculqarar bay soo wadagelayaan waxaasoo dhan marka buyuuc badan oo waxaa jira bayculqarar soo gelayaan walidaalika waxaa dhici karta qofkan inuu wax ku bee beectamaayo ee la yidhaahdo war beecaan aada samaynaysaa waa xaaraam maxaa u daliila in qaacidada bayculqararka lasoo geliyay waa suurtagal haddiiba la ogaado qarar inuu jiro oo culammadu ay saa yacni ogaadaan haddii qarar uu yani qofkan haddii lagu dagaayo cid kale uu ku dagaayo beecan u hoos qarqarinayo maaha in yani suuradaas keliya inuu daliil kusoo arooro maya markaas nahaa rasuulu llahi sal ly slam can bayci algarar nabiga si caama u sheegay buyuucda la reebay waxaa kamid a biictibaari darar loo reebay nooca saddexaad qeybta saddexaad waxay tahay waa buyuuc la reebay mujtamaca dhib ugu sugan darteed yaa loo reebay kan iyo kii hore waxay ku kala duwan yihiin kii hore cayntaaba xaaraan ahayd hadda cayn xaaraama ma la kala gadanayo shay xaaraama ma la kala iibsanayo laakiin sifada beeca ayaa waxaa ku jiro dhibaata ku sugan saasay ku kala duwan yihiin tan iyo tii hore waxaa kamid a dhowr beec waxaa kamid a bayculxaadiri lilbaadi nin reebaadiye inaa wax u gado adiga nin reebaadiye inaad tiraa warniya subagaaga inta dhigo anaa ku iibina iska tag adiga bax inaad tiraa ma banaana maxaa yeelay laba dhibba dhib baa ku jiro dhibku waxa uu yahay ninkan reebaadiyaha baahidiis waa koobantaha isaga waxau rabaa inuu yacni subagiisa iyo wixiisa magaaladan ou keensado wax yar inuu intuu ku gadgato markiiba uu iska baxo dadkii magaalada waxaa dan ugu jirtaa taas marka sababtoo ah qiimo macquulo uga gadaa isago ilaa wax yaruu rabaa moogta baahidiis waa kooban tahay haddii laakiin la yiraahdo meel ha la dhigo waxaan ee nin reer magaal ha u gado sicir bararaa dhacaya nacam sicir barar baa magaaladii ka dhacaya waa reeba shaarica marka nacam oo xadiidku wuxuu ah laa yabic xaadirun libaadin nin reer magaala nin reer baadiyowna waxba u gedin markaasa waxaa la yidhi ibnu cabaas baa la weydiiyey markaasuu yihi yakunu lahu simsaaran dalaal inuu unoqdo waayo waxaa la diidayo nacam inuu dalaal u noqdo culamadu waxay ka hadlaan marka masalada culamadu ay ka hadlaan waxay tahay haddii ninkan reebaadiyaha sicirkii iyo waxba unan kala ogeyn oo inuu ku dagmaba laga baqaayo see la yelaa waa u naseexay kartaa laakin waxba uma gedaysta adiga licumuumi qowli nabiy sal ly slam wa ida stansaxaka fansaxu waa un qayr miiri kartaa laakiin bakhaarkayga dhig anaa ku iibinaa maya waxaas ma soconayo t bukhaari saasuu leeyahay naam waxaa iyadana yacni cagsi ku ah tan nabiguna uu yihi sal ly slam laa talaqaw ljalab dadka yacni reebaadiyu markay badeecada keenayaan oo kale ama dadka badeecada keensado inaan looga hortegin suuqa banaankiisa naam magaalada banaankeeda inta looga hor looga hortago ayagoon sicirka suuqa ogaanin wax laga gato ee hadhowna marka suuqa la keensado qiimihii ma banaana iyadana maxaa yeelay ninkii sidaa la yeela xaq wuxuu leeyahy beeca inuu fasaqo haddana oo wixiisa ceshto taana waxay dhib ugu sugan tahay reebaadiyi ayagoon suuqi ogaanin ayaa banaanka looga hortegaa war uma haayo wax wax la kala gato labada reer magaalkan dhib looma rabo reebaadiyahana dhib looma rabo sharciga cadaaladiisa balfeer ibnu daqiiq ilciid raximah llah waxa uu yihi laa yabic xaadirun libaadin famin albuyuuci almanhiyu canhaa weeyaan ayuu ku jiraa buu yihi kan liajli darar dhib baa loo reebay dadkau dhib ku yahay sicir barar bau sababayaa tan labaad waxa ay tahay albeycu cala albeyc waxyaabaha yacni dadka dhib ugu sugan yahay oo in lagu kala gato ay xaaraam tahay waa albeycu cala albeyc qof baa wax iibsanaya markaas adigiina waxaad samaynaysaa waa ku kor iibinaysaa laba nin baa wax kala gadanaysa kii wax iibsanaya u tegaysaa markaasaa leedahay war anaa qiimo ka jaban ninkan intuu kaa siinaya anaa kaa siinaayo iskaga soo tag ninkan ma banaana walaa nabiga sala allahu alay salam waxa uu yihi walaa yabic bacdukum calaa beyci akhiihi qaarkin qaarka kale yaanu yani walaalkiis beeciisa yownan ku korgadin suuradeeduna waa taas laa naam laa yabic bacdukum calaa beyci bacdin maxaa yeele calaaqada dadkay xumaynaysaa tan saddexaad waxaa kamid a suurooyinka soo gelaya meeshaan bayculmaciib shay ceebaysan dadka in laga iibiyo ama maqshuush dadka in lagu khiyaano badeecadii lixadiidi abi hurayra laa tasuru libila waalghanam wargeela iyoiyo ariga ha gaaxinina nacam oo ha yeelinina intaad caanihii ku xabistaan oon laga lisin caanihii oon laga maalin markaasuu neefka candhadiisii baa marka aada u baranayso oo in caano badan ku jiraan baa la moodayaa suuqi baa la keenaya isagoo sidaa ah qofkii wuxuu u malaynaya neef caano badan inuu yahay neefkan markii laga maalo caanihii laga maalana waa neef aan caano badnayn buu noqonayaa naam taasoo kale marka ma banaana sidaa ha yeelina buu yihi faman ibtaacahaa bacdu qofkii sidaa ku iibsado fa huwa bikhayri nadarayni laba aragtiba asaa iska leh inuu iska ceshto raalli ku noqdo iyo inuu markaa intuu celiyo neefkii suus timirana uu ku daro bedelkii caanaha iyo yani suus timiraana nasku ou sheegay saacan min tamrin wax kale maya ama yacni saacaas unbuu sheegay xanafiyadaa diida laakiin oo waxay yidhahdeen caanaha iyo suuskan inay isku miisaamayn lama oga ribadiibaa tashaariciba hadduu saa yiri waa la dhaafayaa nacam waa loo deynaya tan marka maxaa loo reebay wax dadka khiyaanaa ku jirta midaan marka lama ma banaana nacam wax lagu kala gato iyo xadiidkii kale muslim nebiga wuxuu soo maray sala allahu alayh waali wasalam ana nabiya sal ly slam mara calaa subratin goob cunto a buu soo maray calaa subrati dacaamin fa adkhala yaddahu fiiha gacantuu geliyey fa naalat asaabicuhu balalan gacantiisii waxay gaartay qoyaan fa qaala maa hada ya saaxiba dacaam war waa maxay buu yidhi waxaan qaala asaabathu samaa roobaa ku da-ay buu yidhi markaasuu nabigu yihi afalaa jacaltahu fawqa dacaam cuntada korkeeda maa soo marisid buu yihi dadku ha arkeene inuu inay qoyan tahay cuntadaadan man qasha falaysa minii qofkii khiyaano beeca iyo sideeda muslimiinta khiyaano iganaga iga mid ma aha sidaa buu yihi waxaa ka mid a baycu lmuxaramaat waa soo sheegnay darar baa ku jira dabcan waxaa ka mid a baycu lxuri qof xor oo la iibsado baycu lxuri waxau kamid yahay buyuucu dararka oo ku jira waa nacam oon banaanayn qof aan xor qof xor oo aan addoon ahayn inta lasoo qabto lacag lagu gata nacam aada u badan yahay kaas hadda nacam waagii hore waxuu nagu ahaa ilaa xaddi ma maqalow nagu ahaa laakiin hadda waa waa wax la arka waa nacam oo qofkii waxaa dhacaysa yacni inta lasoo qafaasho meel inta lagu soo xirto lagu gorgortamo dadkiisa inta lasoo waco la yiraahdo ninkan keena laba kun oo dollar saddex kun oo dollar shan kun oo dollar hadba ninku sow lacag u haysta in markaa lagu xiro lacagtii baa marka la siinaa soo daynaya waa wax yani waa bayculxuri waa qof xoroo la iibsanayo waxaa kaloo lamida iyadana yani qof inta layska qabsada layska xiranayo waxba isagoon galabsanin qofkan muxuu ku xiraya lacag keen waa lasii daynaya nacam lacagti intay doontaba ha ahaato waa bayculxuri ma banaana iyadan xadiidkii nabiga xadiid ab abi hurayra saxiixa ahbaa wuxuu aha halaahatun ana khasmuhum yowma alqiyaamati saddex qiyaamo anaa la doodayo yidhi ilaahay qofka ilaahay la doodana de waa u dhammaatay waxaa ku jiray warajulun baaca xuran warajulan baaca xuran fa akala hamanahu nin nin xor a iibsaday lacagtiisii cunay oo ka helay waa dhib aad iyo aada u fara badan waayahay waxaa ka mid a waxyaabaha dararkoodu badan yahay in la kala gataa ay xaaraam tahay baycu lmuganiyaat naagaha heeso carabta waxay samey jireen addoomadan markay kala iibsanayaan waxay ku iibsan jireen haweenta hadday aada yacni mid uheysi taqaan ay tahay oo kale waa iibinayaan marka waxaa dhici karta inay lacag ku helaan ama ay marka xadiidkii imaam axmed baa u daliilay keyrkii ay wariyeen min xadiidi abi umaama laa tabiicu lmuganiyaati walaa tashtaruuhunna yani kuwa heeso ha iibinina hana iibsanina walaa tucallimuuhunna hana barinina walaa khayra fi tijaaratin ganacsina khayr kuma jiro fiihinna ay kuwaa ku dhex jiraan wa thamanuhunna xaraamun qiimahooduna waa xaaraam nacam beecan iyadan waxaa lagu kala gataa qaabkaas hadda qaabkan oo qof baad arkaysaa waxaan fanaaniinta loo lagu magacaabo yaa uu meel ka keenayaa qarashkiisao dhan isagaa qabo meel buu u ijaarayaa ayay meeshan ka tun buu leeyahay nacam xogaagiisao seenaa hadhow isagana intiisa kale oo qaadanaya nacam waa la ogyahay aada baa loo ekiraystaa waxaas oo kale oo lagu shaqaystaa waxaa kamid a dadka ka tijaaraysanaya night calabyada iyo kale nacam ganacsigan oo night calabka maxaa yeelay dararkiisa qofkana waa soo gaaraya waxaan samaynaya mujtamacii muslimkana dhib buu ukeena nacam meeqa yani imise guribuu fasaadi karaa kan waxaa dhici karta qofka ufiirsada yacni qofka qofka xabadda wax ku dilaa inuu laga yaabo qoys inuu dhibay un markaas ama ninkii uu dilay iyo dadkii uu ka dilay inuu dhib u keenay aa dhici karto yacni dararkan ka hadlayaa keliya un nacam laakiin midkan dadka ama shaneemooyinka u furo ama yacni night calaabyada u furaayo waxaa dhici karto in maanta laba boqol saddex boqol oo qoys inuu halleeyo oo fasaadiyo nacam dadkuna ma dareemayaan taasoo kale nacam ma dareemayaan waxaan arkay shaneemooyin dad u furan afar iyo labaatanka sac furan mar ay xiran tahay ma jirtaba nacam xataa duwalka gaalada saas ma aha nacam shanimooyinka xad iyo waxbaa loo yeelaa laakiin haddii afar iyo labaatanka saac la furo ilmihii iskuulka loo diray ama dugsiga qur-aanka loo diray xag unbuu ku leexanayaa nacam hadday xaafaddu tiraahdo war waxaan aan iska qabanna meeshaan iska xirnana waxaa laga yaabaa in loo qaato wax kale ama la yiraahdaba yacni kan ilmihiisa la fasaadinaya dhici karta inuu yidhaahdo war maya ninkaan aniga qabiilkayga waay nacam wax laga qaadaayo ma laha horta kuwa kale ha lasoo xiro leeyahy nacam war adig kan qabiilkaagaaba ku dhibaayaba sababto xaafadaadu degan yahay nacam midkan kale adig dhib kuguma haayo soo ma garanin kan laakiin qabiilkaaga xaafadaadu kugu dhibaya nacam xaafadaadu dhex jooga mar waxaas haddii yacni ehel laga dhigto waa iska dhibaato joogta a weeyaan nacam marka beyc lmuganiyaad ama fanaan ha noqdo ama night calaab ha noqdo ma banaana nacam dadkaana ilaahay in looga cabsadaa fiican adiga dhibkaaga hadduu adiga kugu eg yahay dembigaaga hadduu adiga kugu eg yahay berri cala aqali si aad unbaad laga yaaba inaad uga baxsato laakiin dhibkaagu markuu hayruka u tallaabo waa ka daraya dhibka mutacadiga aad buu u xun yahay marka muslimiinta ilaahay ha looga cabsado dadka yacni la wax loo sheegi lahaay ama yacni diinta la bari lahaay ama iyagiibaaba bad ku dhex jiree bad iyagiibaaba ku dhex jiree yaan un badweynta haddana yaan loo sii weyneynin oon loosii waasicinin waxaa ka mid a baycu fadli ilmaa biyaha dheeraadka ah meel baa timid biyo adiga aadan matoor gelinin wax ku bax wax ku bixinin qarashkaaga bixin baa u timid adaa ku xaqle marka ugu horreeya biyihii waa ka isticmaali kartaa xoolahagii baad ka waraabsan kartaa laakiin dadka inaa u diida ma aha nacam si ay kaaga cararaan daaqa naam liyumnaca alkala xadiisku saasuu ahaa si daaqi ay uga cararaan markaas nacam waxaa dhacaysa yacni qofkan wuxuu rabaa meeshaan inaan laga daaqin oo aagaas laga imaanin marka biyihiiba dadka ku ciriirin haddii biyihii uu ku ciriiriyo waxaa imaanaysa in meeshii laga cararo asaga keliya marka daaqi iska haysanay waa reebay nabiga sal l slam haddii laakiin allahu aclam ay tahay yacni qofku inuu isagu matoor saar ceelkii qoday matoor saaray shidaal ku shubo de markaas waa ka qaadan karaa nacam oo isagiibaaba wixii marka uu isaga waa ku waa ku milkin karaa nacam oo nabiga sala allahu alayh wali w salam xadiidi jaabir buu ku reebay nahaa rasuulu llah sal ly slam can bayci fadli ilmaa biyahaas marka dheeraadka iska oo inaad ilaahay adu un oo kugu soo hormariyey inaad dadka u diida ma aha ood ka manciso xaajadaadii markaad ka dhamaysato dadka inay ka cabaan inaad diidid ma aha ayb qeybta afaraad waxa ay tahay buyuuc loo reebay makhaafata riba cabsi laga cabsi qaba ribo ama ribaba waaba ribaba noocan marka waxaa soo gelaysa riba alfadli oo dhan riba alfadli waxaa la yihahdaa soo gelayso ribadu waa laba nooc riba nasii'a iyo riba alfadli riba nasii'ada waa midda qur-aanku sheego macruufka oo bangiyada midaan bangiyada ku dhaqmaan oo kaleba weeyaan laakiin mid kaleo dadku aynan ogeyn baa jirto riba alfadli la yidhaha aan aada loogu baraarugsanayn riba alfadli waxa ay tahay ajnaasta waa waa ilaa lix jinsi meelahaasuu nebigu sheegay laakiin kuwo kalena way soo hoosgelayaan oo waxay usoo hoosgelayaan ilxaaqan ilxaaqan ayay usoo hoosgelayaan waana arrinkaas shibi ijmaac waayo daahiriyadu waa diidaan waa jirtaa laakiin shibi ijmaac weeyaano waxaa soo arooray alimaamu almarwasi raximah llah kitaabkiisa asunna kitaabu sunna maxamed ibnu nasr almarwasi ayuu ku sheegayaa nacam ayb wax diiday inaynan jirin in lixdaas keliya wa waa ku kooban tahay inaan la dhehaynin ee ijmaacu uu yahay inay ka tallaabaysa xataa ajnaastu yani la sheegay waxaa ka mid a yani dahabka iyo fidada oo kale dahabka iyo fidadu waa hal qeyb adahab waalfida waxaa looga qiyaas qaatay lacagaha lacaguhuna halkaas soo gelayaan sharciguna waxaa weeyaan sida axaadiistu ay tilmaamayso haddii dahab dahab lagu bedelanayo waxaa shardi ah in hoo iyo hoo laysdhaho oo meeshaas laysku guddoonsiiyo iyo in ay isku cabir yihiin aynan kala badnayn inay kala badnayn bigadi nadar can iljawda say u kala qurux badan yihiin iska daa masalan dahabkaagii baaba adiga xoogaa qaali ah kan dahabkiisana yani waxaa wey waa raqiis inaad iskala bedelataan baa rabtaan sida keliyood yeeli karta waxay tahay adiga kaaga iibi lacag markaa ku iibsato lacag uga gada ninkan laakiin inaad tiraahdid aniga konton garaam oo dahabaan ku siinayaa soddon garaam isii kaaga ah ma banaana maxaa yeelay adahabu bidahabi riban ilaa ha w ha xadiisku saasu ahaa nacam mithlan bimilin oo kamaa qaala sala allahu alayh waali wasalam lacagahaa lamida iyaguna lacaguhuna dahabkay lamid yihiin oo maxaa yeele lacagtan warqadaa waxay ku qiimeysan tahay dahab sidaa darteed marka haddii lacagaha dadka sarifleyda ah ee wax sarifo waxaa laga rabaa dollar iyo dollar marka laysku bedelayo laba shardi baa la shardiya altaqaabud watasaawi hoo iyo hoo in laysdhaho inay isla eg yihiin oo dollar iyo dollar see laysugu bedelaa waa layskugu bedelaa boqol dollar baa wadataa waxaa rabtaa labaatan labaatan in lagaaga dhigo suma garanin mathalan jaag baad wadataa boqol dollar ku taal in lagu sarrifa hartaa qofku inuu ku yiraa boqolkan dollar waxaan kaa siinaya sagaashan toban waa kaa qaa maya ma banaana amase yacni boqolkii dollar baa u dhiibtay labaatan labaatan iiga dhig waxaan kaa goosanaa buu ku yidhi ama waxaa dhacdo oon arkayba dollarkii yacni sagaashankii meelahaas ahay iyo midka cusub yaa dadku ay kala ba waa kala badsadaan nacam oo waxaa lagu leeyahay dollarkan hore iyo midkan dambe markaan kuu bedelaayo laabudda waxbaa waxbaan kaa waxbaa kaa dhin maayo sidii marka ogolaanaya marka nacam doolarka laftirkiisa waa isku doolarka un moogtahay waa boqol iyo boqol wa markaasu wuxuu kuleeyahay midka cusubaan ku siinaya laakiin boqolkiisa sagaashan iyo shan aan ku siinaya shan waa kaa reebaan ma banaana nacam waa waa way sameeyaan dadku saas nacam lacag kala duwan marka laysku bedelayo oo bound iyo dollar iyo kale tasaawi lama shardiyo waa kala badan karaan ayagu laakiin shardi waxaa ah ho iyo ho shardi waayo taas masalan boqol bound baad wadataa dollar iiga dhig ho inuu ku yiraa dollarka intuu meesha kasoo bixiyo ho oo ku dhaho intay doonta ha noqoto boqol iyo sagaashan laba boqol oo dollar haka ku siiya dhib maleh iyadana dhibaatan ka dhaco dhibka ay dadku uga dhacaan waxay tahay warniyo wuxuu leeyahay ho iyo sarif boqolkan bound labaatan yacni inta kale waa kugu soo noqonaya xoogaa isii xoogaayu qaadanaya inta kale hadhowba haddana u imaanaya ma banaan nacam ho iyo hoo bay ahayd boqolkan bound inta dollar ay tahay qaado markaad gacanta kusoo dhigto u dhiiba ninkan haddaad doonto ammaano ahaan laakiin haddaad tiraahdid maya waa intaan isii inta kale ihay hadhow haddii doolarku isbedelo maanta hadhow dadku waa iska damac badan yihiin buuq iyo waxaa u imaanaya markaas dhib ma ogtahay sharcigu annaga un dhibka unbau yarayna hadda wax kale ma ahan labada jinsi marka hadday isku jinsina yihiin laba jin hal jinsi laba sinfi kale ah saas aan sheegay waayo taqaabud baa waxaa la shardiya ho iyo ho laakiin tamathul lama shardiya hadday isku mid yihiinna tamathul iyo taqaabud labadaabaa la shardiya ayb hadday kala duwan yihiin oo laba jinsi oo kala gaara ay yihiinna sida rabaa loo kala gado karaa dahab iyo mathalan iyo waxaa laysku bedelanaa kasoo qaad iyo iyo shaciir oo kale sida rabaa loo kala gado karaa kuwaas dahab iyo lacagta ka waran dahabka iyo lacagtu waa isku jinsi ogo sidaa darteed dahabku deyn kuma banaanaanayo marka nacam ila ho iyo hoobaa la shardiyaa dahabkii isii waxaan rabaa in katiinad dahaba iga gado ken katiinadii baa ayaa la qaadayaa lacagta anaa waa ku yaryarayna ama waa kusii doonaa ma banaana iyadana xadiidkii zayd ibn arqam baa u daliila nacam soo ma garani waana ku kala gataan dadku saas waxa ninkan lacagtiisa markau soo dhamaystirto dahabkaaga ukaan si ka qaada lacagta ho iyo hoo ha lagu kala dhamaysto ribadu calaa kulli xaal waxyaabahaas riba alfadli oo dhan waa in laga waa in laga dadaalo lagana ixtiraazo calaa kullin midda kale waxaa iyadana meesha ku jirto oo riba alfadli ka ku ribada un buyuucda loo reebay ka cabsi ribada laga cabsanayo darteed baycu lmusaabana musaabanadu waxay tahay rudab yacni geed saaran in lagu gato timir qallalan oo dhulka taalo oo mathalan oo cabiran waxaad leedahay toban kiilo oo timirta dhulka ii taalo yaa waxaan kaa siistay geedkan miraha ee rudabka saaran rudabkiibu rabaa inuu isagu helo iyadana waa musaabana maxaa yeele waxaa looga cabsanaa ribo riwaayaadka qaarna waxay leeyihiin rudabka haddii ou qalalo wasnigiisa soo isma bedelaya waa isbedelaya rudabku biyaha ku jiro marka waa qoyan yahay haddii ou qalalo laakiin culayskiisa waa isdhima meeshuu toban kiilo ka ahay sideed kiilo inuu noqdaa dhici karto marka ribaa looga cabsanaa meeshaas marka ilaa waxaa la reebay beyc la yidhaha baycu lcaraaya baycu lcaraaya ama baycu lcariya ayaa laga istihnooday markii dararka iyo maslaxada la fiiriya inay maslaxadu badan tahay calaa kullin yacni buyuucdaas hadda cariyada iyo suurooyinkeeda iyo hadda waqtiga noo ma noo saamaxayo waxaa ka mid a raashin dhulka yaallo mid geed saaran in lagu iibiyo o dhan maxaa yeele inay isla eg yihiin baan la ogeyn marka waxaa laga baqaa marka mid inuu bato waana isku raashin timir iyo timir weeyaan waxay ahayd in ay isla sinaadaan ho iyo hoona la ysdhaho marka sidaa darteed yaa loo reebay cabsi ribadii marka laga cabsanayo waxaa kamid a xadiidkii jaabir oo nabigu uu yihi sala allahu alayh wali wasalama nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam can bayci subra nabigu wuxuu reebay goob cunto ah in la iibiyo can bayci subrati min atamri laa yuclamu makiiluha bilkeyli lmusamaa min atamri nacam goob cunto ah oo aan la ogeyn inta cabirkeedu yahay mid cabiran in lagu gato oo lagu bedelo muslim baa xadiidkaana warinaya ugu dambeyntii albuyuuc almanhiyu canha biictibaari azamani walmakaan buyuucda la reebay sababka loo reebayna ay tahay waqtiga iyo meesha waxaa ka mid a masaajidda in wax lagu kala dhex gato oo nabiga sala allahu alayh wali wasalam wuxuu yidhi idaa ra-aytum arajula yabtaacu fi lmasjid haddaa aragtaan ninka masaajidka in wax ku gadanaayo faquluu laa arbax allahu tijaarataka waxaad tiraahdaan badeecadaada ilaahay kuuma ribxiyo sidaa dhaha marka masaajidda oo kale makaanka masaajidda ah in lagu kala gataa ma banaana in wax lagu kala gato ninkan badeeco masaajidka dhex keensado masaajidka yani inuu dhex keensado badeeco u yihaaho kana ou lacagti uga qaato masaajidka meesha yani masjidka banaanka ma aha waxaa kamid a sidoo kale buyuucda la reebay waqtiga ama oo zamanka ku xiran oo zamanka ama waqtiga ku xiran waqtulfitna waqtiga fitnada ay jirtay muslimiintu ay isdilaayaan hubka in la gadaa ma banaana hubka in la gada ma banaana oo bukhaari baab bau baabaystay wuxuuna sheegay cimraan ibnu xusein inuu diiday min baab waxayna kamid tahay walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan maxaa yeele waqti fitna jira haddaa hub ka gado ninaa og tahay inuu ku dilaayo qof muslima waxaa weeyaan ninaad ogtahay inuu ku dilaayo waxaa u adeegsanaya haddaad ka iibiso waxaa ku kaalmaysa dembigii baad ku kaalmaysa mana banaana dee iskaba dhaaf de lacagaha loo aruuriyo yacni qabaa-ilka isdilaaya iyo dagaalada qabaa-ilka soomaalida ka dhexeeya mathalan oo dad muslimiin ay uun lagu dilaayo ama ay ku la-anayaan oo kale kuwa loo lagu bixiyo iyagu maya yani waqtigaas waqtiga muslimiintu ay isdagaalayaan dhexdooda in la kala gataa ma banaana ayb wabitaali iyadana waxaa isaga waaa waxaa ku jira sidoo kale in lakala in la hub laga gado cadowna ma banaano in hub laga gado cuzi bin cabdisalaam xilligiisii waa iftooday arrintaa iyadaa in laga gado cadowga mar baa dhacday xaakimkii dimashq ayaa intuu nasaarada usoo fasaxay oo la dagaalayso yacni masr dadkii yani muslimiintii masr ay la dirirayeen waxay u fasaxay inay hubka gataan nacam hubkii bay dimashq ka gadanayaan waxay kula dagaalamayaan markaas dadkii suldaankii masar ay kula dagaalamayan cizi bin cabdisalaam dadkii markay u yimaadeen waa diiday marka arrintan ma banaanu yiri maxaa yeelay waxa ugu kaalmaynaysaan dad muslimiin oo walaalihiin inay laayaan o dilaan waxaa kamid a sidoo kale meeshii wax lagu gatay in wax lagu iibiyo horaan usoo sheegnay waxaa kamid a salaada jimcada marka la adimo in wax la gato lakala gado yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min ywmi ljumcati fascuu ilaa dikri illahi wadaru lbayc beeca markaasoo kale ma banaano waa aadaanka labaad marku dhaco waay hadii laba adin aadi laba aadaan markay tahay kan labaad waa marka la aadaano aadaanka labaada kan yani ictibaarka leh oo yani beecun oo ku xarin oo ku xaaraamtinimoobayo culamadu waxay yidhahdaan kan labaad waay marka hadduu markaas dhaco kadib wax aada iibiso beec waa baatil waay ayb marka meeshaan oo kale dadkuma xiraan jimcadoo kale waxaa dhici karta masaajidda qaar laba ama saddex jimco in laga tukanayo ay isqaybiyaanoo qaarna ay jimcada hore aadaan kuwa kale ay sii joogaan qaarna midda dambe ay aadayaan meesha in laga xirayo maiyadana taas ma banaana maxaa yeele awalba laba jimco in masjid lagu laba jumco in masjid lagu oogaayo inanba ahaynba naca soo ma garanin marka qofku inuu ilaahay inta ka cabso iska xiro wax dhaafayo male intaas saacaddaas wax ilaahay u qoray oo ka tegaayo ma leh nacam marka saa in la yeelo waxyaabahaas calaa kullin waa usuusha un hadda buyuucda la reebay shantaas asal unbay ku wada noqonayaan in marka calaaqada dabcan ay la leedahayna hadda waxay tahay beecu hadduu xaaraam noqdo xoolaha qofka kasoo galaana waxay noqonayaan xaaraam kasabku haddii uu xaaraam noqdana ta'hiirba wuxuu ku yeelanaa qofka ducadiisa qofka diintiisa qofka tawfiiqdiisa waxaas oo dhan buu ku yeelanayaa marka in yacni la ganacsado laguna ganacsado yacni sidii sharciga uu noogu xalaaleeyeyba lagu ganacsado kuwa la reebayna layska ilaaliyo iyo in ganacsiga laftirkiisa loo arka shaqo ilaahay loogu dhawaa karo iyada laftirkeeda kelmadeyda intaasaan ku gebagabayna wabillahi tawfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi wacalaa alihi wasaxbihi wasalam